wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan ayaa degmada oodweyne ee gobolka daadmareer ka bilowday qodaysta eelbiyood riiga qodaysta eelbiyoodkan riiga ah ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan iyo hay-adda yunisef wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan abuukar cabdiraxmaan ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go-on tahay qodista eelbiyoodkan riigagii hore uu ka duwan yahay insha allahu waana ku guulaysanaynaa siduu cabdixakiin noo sheegay waana laba meelood xukuumaddan wadajir iyo waxqabad waxa weeyaan dee dhagax dhig maahayna waa bilow iyadu waa inaa dhagaxa waa adu bilow weeyaan bilowgii riigu baryahan baa uu joogay intaa barashar baan ku haynay oo la hadlayey si aan u dedejinno oo hore loogu bilaabo nuxurkuna waxa weeyaan insha allahu biyo waa laga gaadhi doonaa lagana tegi maayo ilaa biyo laga gaadho gudoomiyaha gobolka daadmareed cabdiraxiin maxamed axmed dhuuqa degmada oodweyne ibraahim khasaar rooble iyo qaar ka mid ah bulshada degmada oodweyne ayaa si wadajira ugu hadlay ahamiyadda uu ceelbiyoodkan u leeyahay haddii alla idhaa horta wasiir meesha biyo balli baa noo ahaa dhaam dhaamkiina qasabadu u baahnaa magaalada ina soo gaadhsiiyo markaa dee meeshana waad ugu timi kale waraaqii dhaamkiina wuu go-ay markaa iminka magaladu waa iska biyo dhaamaysa markaa hawshan iminka la wadaana way naga raagaysaa waxaan idin odhan lahaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba horta booyado booyado dadka lagu sii simo inta wax la waxbaynaayo haddii aan la idhaa aan halkan aad nooga waxaysid ama dowladda ka soo qaado ama hay-ada ka soo qaado mudana wasiir tan socdaalkiinan wuxuu ka turjumayaa ballanqaadkii xukuumaddu ay ballan qaaday boqolka maalmood ee ugu horeeya inay dhammaan baahiyaha gobollada iyo bulshadaba ay wax ka qabato dhaamkaasu imaka wasiir wuu naga go-an yahay waxaana biyo noo soo jiraan gobolkaa dhan gobolka togdheer marka hore wasiir waxaan kaa codsanaynaa ina intaa aan la gaadhin xilli roobaadka hortu dhaamkaa naloo dayac tiro laakiin maanta baahiyaadka maanta noo yaalla ee maanta gobolkan daadmeer yaalla waa waddo iyo iyo biyola-aan adiga iyo dalka iyo dowladda iyo madaxweynaha dhammaan weydiin ducaynaynaa annaga waxa naga dhiman oo noogu weyni waa waddadaa iyo biyaha xaalatul dawaari dawaari buu imminka waddanku taagan yahay oo xagga biyola'aanta ah taasi waxay u baahan tahay iminka ficliyan in wax lagaga qabto wax noo sii sheegto hadda alla ka dhago intaanad naga tegin si aanu uga faa'iidaysanno biyodhaankan iminka loo baahan yahay iyo biyola'aanta jirta qodobkaasi waa ka iminka loo baahan yahay ee taagan qodobka labaad riigan sidoo cabdixakiin noo sheegay ilahay khayra siiye waa toddoba boqoloo mid ku tala jirno in lagu guulaysto qodaysta weliboodkan riigga ah ayaa ku soo aaday xilli ay biyola-aan ka jirto degmada oodweyne ee gobolka daadmareed islamarkaana dadka iyo duunyada ku nool ay ku tiirsan yihiin biyaha laga soo dhaamiyo ceelasha ku yaala duleedka magaalada burco